hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo sodma iyadoo kaashanaysa hay-adda muslim world ayaa gargaar bini-aadanimo gaarsiisay in ka badan kun qoys oo danyar ah ku noola degmada garasbaale ee dulaadka magaalada muqdisho gargaarkan ayaana ka koobnaa raashin iyo agab kaleeto oo daruuri ah waxa uuna qeyb ka yahay dadaalada socda ee lagu caawinayo bulshada ay saameeyeen duruufaha adag ee nololeed iyo abaaraha ka jira qeybo kamid a dalka qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey hay-adda maareynta iyo waxbixinta way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol mahaday ha ka gaadha intii baxsatay iyo intii loo bixiyeyba mahad ha ka gaarta ilaahay idinkii waxaa la isoo gaarsiiyey bur bariis sokor saliid dadkii soo dhiibay mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin mahaday ha ka gaadha ilaahay idinkiis meeshay ula niyoodeena allah u gaarsiiyo intii islaam ahoo intaan bixisay ajirkooda allaha siiyo waa maxadsanyiin ilaahay khayr a siiyo jannadal fardoos ilaa ageeha ajiri axsanaad ilaa ka siiyo alxamdulilah ilaaha ku maxadsan kadib maxad dhammaantaad ii kaadkuwantahay oo ilaahay yaa haddaa bur iyo bariis iyo saliidaa laysiiyi alxamdulilah maxad ilaahay isuwantahay
yacquub axmed caddow oo ka mid ah madaxda hay-adda muslim world ayaa ka warbixiyey deeqdane ay qaybiyeen bismi illaahi araxmaan araxiim naxnu fi caasimat الصomal maqdisho naxnu biidkhal الsuruur fi المتضررين بالجفاف التي ضربها جنوب الصومال خاصة في منطقة ما بعد قالكعيو ومكتب الرابطة العالم الإسلامي قام بتوزيع سلال غذائية في منطقة كالكعيو إقليم بنتلاند والتي تم فيها توزيع ثمانية 800 سلة مكونة من 25 كيلو أرز عبد الرحمن محمد حسين كاليا قدومية هيدا الصدمة ayaa uga mahad celiyey hay-adda muslim world leaga taageerada joogtada ah ee la garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxay aad iyo aad ugu mahad celiyeysaa maktabka raabitat alcaalam alislaami ee muqdisho iyo soomaaliya guud ahaanba oo maalmahan waday shaqo ay ku qabanayaan ugu gargaarayaan dadka barakacay ee abaaruhu ay saameeyeen sida uu sheegay fariiqa halkan hadda nagula sugan ay ugu horeeyaan ustaad yuusuf iyo ustaad yacquub maalmahan gaalkacyo ilaa kismaayo waxay ka haayeen jawaabis ka jawaabis ay ka jawaabayaan dadkii ku dhibaatoobay abaaraha maantana waxay joogaan gobolka banaadir gobolka banaadir saad ogtihiinba waxaa saameeyey abaarihii dadkii gobollada ku dhadhoweyna waa usoo qaxeen faydaanaadkii gudaha dadkii maaragtay uu gaaray asbuucii horena way soo qaxeen sidaas darteed dalabka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo maalmahanban hay-adaha ka dalbanaysay waan ugu mahad celinaynaa in hay-adda raabidat alcaalam alislaami ay noqoto hay-adihii ugu horreeyey ee kasoo jawaaba dalabkaas waxaan u mahad celihaynaa almamlaka alcarabiya sacuudiya iyo maktab araabida fi soomaal iyo kan muqdisho oo maalmahan runtii shaqa aad iyo aad ah haayey sodoma ayaa dadaallo ku bixisa dadka danyarta ah ee ku noola qeybo ka mid ah gobolada dalka